halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aada uga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban iyo efimyada iyo boggeena v o a somalycom subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin isniinaha sideedda bisha abril ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mida warbixinno ku saabsan sida loogu diyaargaroobayo munaasabadda ciidulfitriga meelo ka mida soomaaliya sanadkan ciidahi horaa ka fiicnaa waayo wadankii dhaqaalo la-aan baa ka jirta lacag la-aan baa ka jirta marka waxa weeye waxaan isleenaha sanadka sidii hore wax badan baa ka bedelan alla waxaan samayna ma garanayno carruurtii uma goyn karno wax walba cirkaasuu maraya marka ma naqaano wax carruurtiina ma yaqaanaan waxaan waa qaali lama hayo ciiddii laibiyey rabaan annaguna ma hayno tabar waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii caalamka israa'iil ayaa sheegtay axaddii shalay in askar badan ay kala baxday koonfurta ghaza iyadoo ay ku hartay hal guuto waxaana israa'iil iyo xamaas ay kooxo u direen masar si wadahadallo cusub looga yeesho xabajoojin suurtagal ah oo laga gaaro colaadda lixda bilood israa'iil ayaa tan iyo bilowgii sanadkan waxa ay dhimaysay tirada dadka ka jooga ama ciidankeeda ku sugan ghaza si markaasi ay u nafisaan ciidankeeda keydka ah iyo iyadoo uu sii kordhayo cadaadis kaga imaanaya xulufadeeda washington si ay u wanaajiso xaaladda bini'aadminimo gaar ahaana kadib markii toddobaadkii hore la dilay toddoba shaqaalaha gargaarka ahaa afhayeenka milatariga ee israa'iil ayaan faahfaahin ka bixinin sababaha bixitaanka askarta israa'iil iyo tirada ku lugtale bixitaanka balse wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil yof glant ayaa sheegay in ciidamadu ay isu diyaarin doonaan howlgallada mustaqbalka ee ghaza labada israa'iil iyo xamaas oo iyadu maamusha ghaza ayaa xaqiijiyey in ay wufuud u dirayaan masar xamaas ayaa waxa ay doonaysaa heshiis kasta oo lagu soo afjarayo dagaalka iyo bixitaanka ciidamada israa'iil israa'iil waxay sheegtay in xabajoojin kasta ee dhacda kadib ay dumin doonto xamaas ayna ku dhaaratay inay burburinayso madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta atomikada rafael mariano grossi ayaa waxa uu cambaareeyey weerar ay duulado aan duuriya lahayn ay ku qaadeen mid ka mid ah lix quwadda dhaliyaasha tamarta nuclearka ah ee zabrosia ee uu ruushku haysto ee ukraine isagoo sheegay in weeraradaasi oo kale si weyn ay u kordhinayaan halis shil nukleeri ah oo weyn bayaan uu soo dhigay baraha bulshada eex ayaa gruusi waxa uu xaqiijiyey ugu yaraan saddex weerar oo toosa oo ka dhan ah culayaasha tamarta warshadda isagoo yidhi tani ma dhici karto gruusi waxa uu sheegay in uu ahaa weerarkii ugu horreeyey ee nuucaana weerarkaas tan iyo bishii novembar ee sanadkii labada kun laba iyo labaatankii markaasi oo uu dejiyey shan mabaadida asaasiga ah si looga fogaado shil nukleeri ah oo halisa oo keena shucaac saraakiil warshadda ayaa sheegay in goobta ay axaddii weerareen dowladahan duuliyaalayn ee ukraine oo uu ku jira weerar qubada qeybta lixaad ee korontada ee warshadda sida laga soo xogtay maamulka warshadda ma jiro khasaare iyadoo heerka shucaaca ee warshadda uu ahaa mid caadiya weerarkaasi kadib qarax ka dhashay bam mooto lagu soo xiray ayaa laba qof ku dilay shan kalena waa uu ku dhaawacay koonfurta galbeed ee bakistan sida uu sheegay sarkaal ka tirsan boliiska waa qalalaasihii ugu dambeeyey ee ka dhaca gobolka buruujistan halkaa oo dagaalyahanada ay isku dayayeen in ay beegsadaan xarun ciidan badda ah iyo weliba dhismo dowladeed toddobaadyadii lasoo dhaafay ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxa ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka maxamed cariif zarkuun ayaa sheegay in qof dumara iyo laba askar oo buliisa ay ku jireen dadka iyagu dhaawacmay sabtidii lasoo dhaafa ayay ahayd markii gaari walxaha qarxaa laga soo buuxiyey uu dilay qof ayna ku dhaawacmeen afar iyo toban qof oo ay ku jireen saddex askari warkiina waa dhagay taas guud ahaan magaalooyinka soomaalida ayaa waxaa looga diyaargaroobayaa maalinta weyn ee ciidulfitriga waxaana suuqa magaalada boosaaso oo ay ka muuqatay zaxmad xoog leh soo booqday wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
magaalada boosaaso ayaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga maalinta ciidulfidriga xilli dadka adeeganaya iyo weliba kuwa ganacsanayaba ay ka deerinayaan xaaladda dhaqaale ee xilligan deegaanada puntland gaar ahaan gobolka bari suuqyada iyo weliba gawaarida dadweynuhu ay raacaan ayaa laga dareemayaa in dadka ay adeeganayaan walow uu jiro kulayl aan darnayn iyo weliba dadka oo sooman oo xilliyada qaarkood ay adeeganayaan xilliga bacda afur ama maqhribkii halkan waa suuqa lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan mana jiraan dad badan oo sanadkan lagu arkayo suuqa maadaama bisha ciidda ay dhowdahay taasoo loo sababaynayo dhaqaale yari baahsan oo bulshada haysata ganacsatada qaarna waxay qabaan in tani ay soo bilaabatay xilligii lacagta shilinka soomaaliga dowladdu ay meesha ka saartay oo hadda puntland deegaanadeeda laga isticmaalo lacagta doolarka ama kuwa laysugu diro elektaroniga sida ay qabto mid ka mid a haweenka ku ganacsada suuqa magaalada boosaaso magacayga waxaa la yidhahdaa xadra maxamed sheekh wallaahi ciidda sanadkan ciidii horaa ka fiicnaa sanadkan ciidii horaa ka fiicnaa waayo wadankii dhaqaalo la-aan baa ka jirta lacag la-aan baa ka jirta marka waxa weeye waxaan is leenaha sanadka sidii hore wax badan baa ka bedelan hadda dhaqaalalaanta waxaa keenay sidii lacagihii loo waayey soomaaliga ahaa oo lacagtana loo waayey de wixii waxay noqotaa sabta sabti u dir dadki saasa dhaqaalola'aanta ku keenta qof waliba de wixii waxa weeye waa wax mawaalkaa ku jira wax la arkayo maaha dadkuna de waxay leeyihiin unbay wax ku noqdaaneen waxayan lahayn wax kuma noqon karaaneen dhinaca kale dhalinyarada iyo waalidiinta qaarkood oo ka adeeganayay suuqa ayaa sheegaya in dharka iyo weliba kabaha ay qaali yihiin taasoo ka duwan ciidihii hore bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdulla abdiraxmaan waxaan ku sugannahay suuqa magaalada boosaaso wax kala yidhaahdo hadda waxaan ku jirnaa maalmihii ciidka maalmihii u dambeeyey ayaan ku jirnaa si fiican oo habsimirana wuu nagu socdaa waxaan rajaynaynaa inay nagu dhammaato ciiddu nabadqab iyo barwaaqo niyahow horta magaaladu waagu horse ahaan jirta hadda waxyaaba badan baa iska bedelay marka farqi badan baa udhexeeya waxaa ka mid a in waxba iska bedeleen qaabkii wax loo iibinayo oo kale oo waag hore dadku yaraayeen oo kale oo marka hore gelinka hore keliya la shaqayn jiray laakiin hadda habeenkii iyo maalintii labada la shaqaynayo sidoo kale awal hore waxaa lagu gaar jiray suuqa markay ugu badan tahay adugu hal saac habeenaha laga ruuxi jiray sida dadii hore laakiin hadda waxaan lagu gaaraa suuqa ilaa iyo kowda habeenimo oo kale ayaa lagu gaaraa dhaqaalo dadku wallahi jeebla-aan way ka cabanayaan oo waa sax laakiin de waa lagu qasban yahay mar haddii ciidii la joogo waxbaa la gadanaya marlaftigiina waxaa laleeyahay ganacsatada markaan oo kale ay faa'iidaan dadka aad ugu qaaliyeen waxa weeye horta niyahu dharku isagaa inta badan sanadkan qaali ahaa oo dhar badan oo qaaliya waa yimaaday waana soo xooda kolley marka ganacsi jiro nin waliba dee bishiisa waa ka faa'iidaysanaya laakiin kuma qaaliyan annagu dadka dharka dadka inta badan masaakiinta oo kale waa u naxariisanaa wax kan la yidhaahdo qiimaha kuma qaaliyanno qofka isagaan u qiimaynaa waan dhownahay iid xaalkeeda dee waxa weeye waad ujeedaan bulshadii maanta waxa weye dadku ilaahay baa xaalkooda og waxaweeye waxa weeye ummadda maanta waxa weye dee dadku waxba wax la cunaaba lala'yahay sanadkii hore iyo sanadkana farqi weyn baa u dhexeeya dhaqaalo xumaa iska jirta waxa weeye dee waxaanu nagu dadka waxaanu leenahay ummadda dadka ummadda haysata madaxweynaha wadanku dowlad buu leeyahay waxaanu leenahay dadka halga warhayo waxa weeye shicibka waxhaysta ganacsatada culimada waxaan leeyahay dee ummadda waxa weye dadku waa la isku eegayaa baan leeyahay ummadda waxaan leeyahay de waxa weye adduunku dhaqaal burbur baa iska jira waa u jeedaan waxa weeye adduunka soomaaliya keliya maaha puntland keliya maaha duniyadao dhan baa dhaqaalo xumadu ka jirtaa marka waxa weeye de waxa leeyahay dadku waa laysku tiirsanya waa nin dhargiy nimaan dhargin waxaan leeyahay de ninka maanta waxa istoo jeebkiisa wax ku ogunaysa ummadda waxa weeye ilaahay oo agoonta leh oo masaakiinta leh inuu waxaan leeyahay uu garab siiyaan qadarna waxa weye de wallaahi farqi weyn baa u dhexeeya iyadii hore iidantan waaba u jeedaan dad colaad baa iska dhacday gobollada qayb baa dagaal ka dhaceen waxa weeye dadku waa la qaxay dadku waxa weeye xanuun baa iska jira waxa weeye xaaladaha iska jira de waxa weeye wax isu dhow maaha hadda waxaan leeyahay sanadba sanad ka dambaysa xaalku waa ka sii daraya
magacay waa weheliye siciid jaamac carruurdan a ujeedaan waa carruur huran iyo sportis waxaan ku jirnaa wakhtigii ciidda maalmihii ugu dambeeyey alxamdullah rabbilcaalamiin iidka waa la gadanayaa laakiin waxaa moodaa inuu iidkan iidii hore ka tabaryar yahay xogaa sababtaa waxaa jirta xogaa iska dhaqaalo xuma iska jirta laakiin waxa weye mada waxaan rajaynaynaa maalmaha ugu dambeeya maxaa kaloo in si fiican loo gato intaasoo saddex beri hartay yuusuf maxamuud v o e boosaaso
sidoo kale magaalada jigjiga ayaa dadku waxay u diyaargaroobayaan dabaaldega ciidulfitriga sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaaja waxaa xilligan gabagaba ah bishii barakaysnayd ee rabadaan waxaana haatan lagu guda jiraa u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga haddaba goobaha aadka looga dareemayo u diyaargarowga ciidda waxaa ka mid ah magaalada jigjiga ee caasimadda dowladiyaalka soomaalida oo aad arkayso xilligani suuqyada magaalada oo ay waalidiintu wadaan carruurtooda si ay ugu gadaan dharkii ciidda idaacadda v o a oo la kulantay qaar ka mida waalidiinta ayaa waxay uga warrameen in ciidan ay ku soo aaday xilli uu jiro sicir barar ba'an kaasoo saameeyey nolosha bulshada
waxaad ka mid tahay maanta waxaa loo diyaargaroobaya ciid ciidulfidriga dhar baad soo doonataan magaca imise carruur dhashay waxaan dhalay lix iyaan yahay bal ka waran caawa carruurta iyo dharka qaabka loo gadanayo bal laba Carruurtii caawa madax wareer waxa loo iibiye lama garanayo haye wuxuu yidhaa dharkiisa baa toban kun ka kacaya markii wax walba laisku dardaro haye marka walaal anaguna dad dadka danyaraabana waxaan iibsana ma garanayna hadda haye carruurta way daba ooyayaan way daba yaacayaan suuqna soo aadna meel walba qaali haye waxaan u iibina carruurta ma garanayna marka Eh, waa tahay dadka ganacsatada ee dharka gada iyagu maxay leeyihin la turkooda ayagu laftirkooda waxay leeyihiin Eh, waxbaa doolar baa kaciya waxsaasay Ay.
leeyihiin wax walba qaaligan kusoo iibsanay leeyihiin haye marka taasaa keentay leeyihin taasaa marka keentay leeyihiin haa bar waaya marka maxaa ugu dambayn maxaa la samayn karaa way kula tahay ugu dambayn haddee maxun baa la gadi haa haye haye dhibkaasaan haysto walaal haye marka in nalaga alaabtan maxaan kuraata nalaga jebiyaan ka yaa codsan caawinaynaa laydin hadba mas Eh, waa tahay eh, dabcan waxaa ka mid tahay eh, eh, waalidiinta eh, halkan u yimid suuqa inaa wax u gadatay imise carruuraad wadaa carruur toddobaan wadaa walaal bal waaya bal nooga warbixi ilaa hadda seeb yani dharka u diyaargaroway eh, dharka ganacsiga waxay sheegaan inay wax qaaliyoobeen bal arrintaa ka horseedeen Aniguna waan rafaadsannahay wax alla waxaan samayna ma garanayno carruurtii uma goyn karno wax walba cirkaasuu marayaa marka ma naqaano wax carruurtiina ma yaqaanaan waxaan waa qaali lama hayo haye ciidii la iibiyey rabaan annaguna ma hayna tabar haye marka waxaan codsan lahayn meel alla meel wax laga keenana garan mayno haye marka wakaa xukuumaddiina meesha wayna soo daawanaysaa un haye oo wakaasu dee wixii sixir bararkii In ma wax laga qabto kontarooleyso in wax laga qabto maaha marka etoobiyada kale xitaa waan ka duwannahay ganacsatada kale waxay sheegeen laftooda marka iyaga loo tagay inay iyaguna leeyihiin dhibaatada meel bay ka jirta anaga lafta kalena doolar baan laga rabaa wixii baan qaaliyoobay meelii wax laga soo qaadanaya arrimahaas Annagu- annagu masaakiin baanahay doolarkooda kama warhayno gowdhe Aye.
iyo say wax u kala qaataane haye laakiin waxaa weeye etoobiyada kale way naga jaban tahay haye marka Marka waxaa xagga usoo jeedinaya nolol- dowladda Aa, dowladda marka inay soo dhex gasho waxaan dadka fargelin waan lagu soo rafaadsannahay yimaadaa.
Aa, wax alla waxaan goyn karno ma laha magacayga waxaa la yidhahdaa cabdikhabiir yaxya ashkir sax ashkirow bal waxaad noo warataan dhaqaaqi ciidda lagu jiraa ee diyaargarowga ciidda hadda lagu jiraa carruurtii laftigooda in wax loo gaday rabaan bal arrinta ay saameyntay kugu yeeratay qoyskaaga in carruur dhashay laftirkeeda keligay ma aha saamaynta ay nagu yeelatay waa dadka dhammaantii sax aniguna dadkan ka mid ahay mhm haddaan ka warrabo arrintaas ayada ah arrin aad iyo aad u adag baa magaalada ga- ga- een, jigjiga ka jirta sixir barar adag baa jira sixir bararkaas Lagoyn- wixii baa lagoyn layahay.
wixii baa la goyn laayahay dharkii baa la goyn laayahay kabihii baa la goyn laayahay een, ashyaadii lagu iidahay oo dhan baa la goyn laayahay dhibaato badan baa ka jirta arrin arrintaas baanu ka cabanaynaa waxaanu sheegaynaa oo kale dowladdu inay arrintaas ayada ah soo farigeliso sixir bararkaas wax laga qabto waxaa kaloo een, dadku siday doonaan bay u soconaya qof walba wuxuu rabo u gadanayaa sidii aan dowlada waddanka ka jirin baa qof walba u dha- Ula dhaqmaya.
ula dhaqmaya dadkii baa dowlada guryihii baana laku qaaliyeeyey Ee, carruurtayduna waxa weeye waa sideed arrintaa ayada ah cabasho badan baanu ka qabnaa waxaanu doonaynaa madaxweynaha yaga mustafa maxamed cumar inuu wax ka qabto dhankooda qaar ka mida ganacsatada magaalada jigjiga gaar ahaan kuwa dharka iibiya ee ku dhaqan magaalada jigjiga oo la hadlay idaacadda v o a ayaa ka warramaya xilligan sida uu yahay maciishada dharka iyo sida wax looga iibsanayo khaalid ibraahim cabdi wallaahi walaal aad bay u fiican yihiin sixirbarkuna hadda dee sidii hore aad bay uga fiican yihiin ma garanaysaa marka wallaahi maasha allah wax ilaahay loogu mahadiyo weeyaan sax dadka qaar ee carruurtooda ama waalidiintu halkan wax weydiin waxay leeyihiin xoogaa ganacsatoo laftirkooda dharka gadaya ama alaabada gadaya xoogaa kor bay u yar qaadeen maxaa ka jira arrimahaas wallaahi waa dee annagana waana la eedeeyaa dadka kalena annaguna xagga markaan ka soo gadanayno wax badan baad la kulantaa wax badan baan la kulannaa marka caqabado badan way iska jiraan laakiin haddana sida caadiga waaqaca iyo- abuurka.
iyo wakhtiga jira Ay.
ayaa markasta ku xisaabtanaa marka ganacsigu aad buu u fiicanya dadku aad bay wax u gadanayaan aad iyo aad aad iyo aad maasha allah magacayga waxa weeyaan hodan baa lay dhahaa Eh, waxaad ka mid tahay dadka ganacsiga ku haysta ee magaalada jigjiga bal waxaad noo warbixisa u diyaargarowga ciidda iyo qaabkay dadka ugu diyaargaroobeen iyo qaabkaad uga iibinaysaan dharka alxamdulilahi rabbilcaalamiin si fiican baan ugu diyaargarownay laakiin waxaa ka mid a waxyaabo badan dhibaatooyin badan baa annaga na soo gaadhay macaamiishu qaaliga iyaguna ka cabanayaan annagana dhac badan baa na soo gaadhay dhacaas maxaa ka mid ah xagee dee alaabihii dhannaaye maxay dee dee noo soo geliya waa naga qabaan jibrigaa nalaga wada xereeyay marka alaabihii dee ganacsigiina aha ganacsi kontrabaan ganacsigayga sooma kotorabaabo Ah, marka maxaa idiin diiday ganacsi sharciga inaad qaadataan ganacsi Kontrabaanka waa doon la isku dhaca.
sharci wax baneeyaba lama arag maxaan sameynaa hay bal ka warrama marka eh, dadku waxay ka cabanayaan iyaga laftirkooda in ciidda lagu qaaliyo doolarkii waa qaaliya bay dee leeyihiin.
dherba ma yaalla wax u qaaliyoobaya intii irada soo gashaana dee waa la Waa lagu qaalin kala karaya baxay.
haa Ay.
Dee waa kaa doolarkiina awood weeyaan Hay, maxaan marka sameynaa waxyaabahaas isbiirsaday waxyaabahaas isbirs isku soo wada duubo dadka ayaa waxa ay sheegayaan in u diyaargarowga ciidani ciidulfidriga ay ka duwan tahay ciidihii hore waxayna sheegayaan inay ku soo beegantay xilli ay la hardamayaan noloshooda islamarkaana uu jiro sicir barar ba'an oo dhanka miciishada noocyadeeda kala duwan ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
maxkamadaha magaalada muqdisho ayaa tan iyo sanadkii hore dhammaadkiisii waxaa ka socday dhegeysiga dacwado la xiriiray musuq maasuq oo loo haystay saraakiil iyo shaqaale u shaqaynaya dowladda dadkaasi qaar ayaa dembiyadii lagu soo eedeeyey lagu waayey halka kuwo kalena lagu helay dembiyo ka duwan kuwii markii horeeto dacwad oogayaashu ay ku soo oogeen qareen maxamed xasan cusmaan jelle oo ka tirsan xafiiska qareennada xeermaal oo matalayay eedeysanayaasha qaar ayaa waxaa u warramay waryaheena jamaal axmed cusmaan waxaan ugu horreyn uu weydiiyey sida dacwaddu ay u socoto magacayga marka hore waa maxamed xasan cusmaan abukaato jeelle waxaan qareen u ahaay maxkamaddii darajada koowaad darajada labaadba een, saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo saraakiil ka tirsan bangiga dhexe ee soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Een, dhammaantood waxay ku eedeysnaayeen oo xafiiska xerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo eedeeyey arrima la xiriira een, musuq maasuq ay sheegeen xafiiska xerlaaliyaha guud iyo xafiiska hantidhooraha oo baaritaanka soo sameeyey intaba ay sheegeen in dadkan ama saraakiishanu ay dhaceen lacagti dowladda gaar ahaan lacagti ka soo baxaysay adeegyada visa extensionka iyo work permitka laakiin markii la yimid goobtii markii la yimid maxkamadda horteeda la yimid oo xafiiska xerlaaliyaha uu bandhig ku sameeyey eedda dabcan uu u jeedinayo eedeysanayaasha annagana aan difaac xoog leh aan ka sameynay eedda xerlaalinta gundhig waxaa u ahaa qodobka laba boqol afartan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliya oo sheegaya xatooyo xoolo dadweyne in saraakiishaanu ay dhaceen lacag ay haayeen oo ay ahayd inay qasnada midaysan iyo dowladda ku shubaan aynan ku shubin oo ayagu ay leexsadeen hase yeeshee dood dheer kadib iyo difaacii intaba maxkamaddu waxay ku weysay dhammaan qodobadii eedeysanayaashoo dhan waxaa lagu waayey inay lacag dowlada dhaceen waa lagu waayey gaar ahaan eedeysanayaasha anagu qareenka u ahayn oo aniga aan qareenka u ahaa waa lagu waayey inay lacag dowladeed dhaceen taas beddelkeeda maxkamadda qaar ka tirsan saraakiishaas yaa waxay ku xakuntay hal hal sano oo xariga oo ay ku sheegtay inay eeddii xafiiska xerlaalinta ay ku weysay laakiin tafsiir kaloo qaanuuneed ay u bixisay oo lagu helay qodob la yihahdo laba boqol konton iyo shan oo sheegaya mas-uuliyad inay ka gaabiyeen waxaa marka xusid mudan een, in aynan jirin ilaa iyo maanta oo maxkamadda racfaanka la joogo inaysan jirin wax eedeysane lagu xakumay lacagtii dowladda inuu dhacay gaar ahaan lacagtii ay ku soo eedeen xafiiska xilaalinta inuusan jirin maxkamaddii gobolkani way ku weysay maxkamaddii gobolka racfaankana hadda waxaa soo baxay xukunada saraakiisha bangiga dhexe iyo saraakiishii immigrationka weli waxaa dacwadoodii socdaa saraakiisha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo iyadana dhowaan la filaya insha allahu tacala in dacwadooda ay soo gabagabowdo laakiin saraakiisha ilaa hadda xukunkoodii soo baxay waa lagu waayey dhammaan eedeymihi marka ka qareen ahaan dadka aad adigu u doodaysay eedeymahaas loo soo jeeday sidee baad u arkaysay ma inay yihiin kuwo sida hadda aad sheegayso maxkamadda maadaama ay tiri waan ku weynay laakiin haddana lagu helay mas-uuliyadda qaarkood inay dayaceen marka ka qareen ahaan adigu sidee baad u arkaysay eedeymahaas loo soo jeediyay dadka wallaahi dee bani aadanka aslan qofka waa la tuumi karaa waa la eedeyn karaa laakiin nuxurku waxay tahay annaga markii koowaad oo dacwadda aan gelaynay eedeysanaashiyaa la kulannay wakaaladaan ka qaadanay xog iyo riboodyo badanayna siiyeen caddaymo aan ku difaacnayna siiyeen olready intaanan dacwadda imaanin oo aanan hoolka imaanin yaa waxaanba aaminsanayn in eedeysanayaashaanu ay yihiin dad beri ah oo ayna sax ahayn eedda loo jeedinayo ayna sax ahayn laakiin ay tahay in laga warsugo go-aanada maxkamadaha ay gaarayaan sidaasaan ugu dhiiranay inaan difaacno alxamdulilah difaac dheer kadib iyo cadaymihii aan maxkamadda u gudbino ee ku qanacday iyo cadayn la-aanta xafiiska xerlaalyaha guud ee qaranka uu cadayn waayey faldembiyeedyada uu ku soo eedeeyey dadka aan aniga qareenka u ahaa ayaa waxay dhalisay inay maxkamadihii darajooyadii koowaad iyo darajadii labaadba ay isku raacaan in lagu waayey eedihii xafiiska xerlaalinta uu u jeediyey eedeysanayaasha aan qareenka u ahaa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa qareen maxamed xasan cusmaan jelle oo ka tirsan xafiiska qareennada xeermaal waxa uu u warramayay waryaheena muqdisho jamaal axmed cusmaan ugu yaraan saddex iyo toban gobol oo ka mid a dalkan maraykanka ayaa ammaanka aada loo adkeeyey maadaama ay dad aad u badan oo aan hore u deganayn ay ku soo qulqulayaan si ay goobjoog uga ahaadaan qorax madoobaha taariikhi ah oo magaalooyinka ka mid ah gobolladaasi laga arki doono maanta oo isniina magaalooyinka la filayo in maanta qoraxdu ay mudubaato ayaa lagu soo warramayaa in hoteelada iyo meelaha la seexdo ay buuxsameen welina ay soo gaarayaan dad ku safraya gaadiidka kala duwan sida diyaarado baabuur iyo tareenno cilmi waare oo ah weriye madax bannaan oo degan gobolka indiana oo ka mid ah meelaha laga arkayo qorax madoobaadka ayaa sahre ciilinur wuxuu uga warramay wararkii ugu dambeeyey ee diyaargarowga dadweynaha iyo dowladda inaada mahadsan tahay sahra horta waxaa laga arki doonaa qoraxmadoobaadkan oo laga dareemi doonaa ilaa iyo saddex iyo toban gobol oo ka mida gobollada maraykanka ah waxa uu kasoo bilaaban doonaa gobolka texas saacaddu kowda iyo barka marka ay tahay waxa uuna ku dhammaan doonaa gobolka maine marka oklahoma arkansas missouri illinois kentucky indiana ohio pennsylvania new york vermount new hampshire iyo maine ayaa laga dareemi doonaa waxaa la leeyahay gobollada kale ee michigan iyo tennessee iyadana qayb yar ayaa laga arki doonaa laakiin gobollada si toos ah ay qoraxdu u madoobaan doonto waa gobolladaasi saddex iyo tobanka ah marka waxay dadku sida aadka ugu danaynayaan waxaay tahay sahraay waxaa la leeyahay qorax madoobaadka xiga saynisyahanadu waxay leeyihiin waxa uu dhici doonaa labaatan sano kadib sanadka labada kun iyo afartan iyo afarta ayuu dhici doonaa marka sidaa darteed dad fara badan waxay leeyihiin maba ogi inaan gaari doono marka bal waa inaan aan markan ka faa'iidaystaa oo aan arkaa gobollada laga arki doono waxay uga soo safrayaan gobollo aad u fara badan oo gobollada maraykanka ah waxaa sidoo kale ammaanka ayaa si weyn loo sugayaa magaalooyinkaasi xitaa f b i-du shalay qoraal ayay soo saareen ee c i edu ay leeyihiin isis k kooxahan la yidhaahdo waxaa laga yaabaa in ay dhibaatooyin geystaan marka hay-adaha ammaanku ha foojignaadaan foojignaan dheeriya xitaa shacabku ha muujiyaan sidaa darteed ayaa waxa ay tahay marka diyaargarow xoogan in laga dareemayo gobolladaasi qorax madoobaadka laga arki doono marka cilmi dhinaca ammaanka haddaynu yaro dul istaagno muxuu yahay isiskega laga laga hadlay ee laga sii digayo sahraay sidaad la socotaba maraykanku heegan sare ayay ku jirtay dagaaladan ka socda bariga dhexe oo israa'iil iyo xamaas u dhexeeya inay jiri karaan dad ka caraysan arrimahaasi waxa ay leeyihiin dad iska caraysan ayaa jiri kara oo iyagu si shaksiyan ah laga yaabo in falaal argagixisa ama xasuuq ay u geystaan marka sidaa darteed ayaa hay-adaha ammaanka loo digay maadaama dadku meelo fara badan ay sugu imaanayaan waxa ay hay-adaha ammaanku ay ka taxdirayaan ammaanka dadkaasi in la sugo waan gartay cilmi magaalada aad joogto ee indianapolis ee gobolka indiana waxay ka mid tahay magaalooyinka laga arkayo qorax madoobaadka bal magaalada diyaargarowgeeda howluhu siday u socdaan dadku siday u dareemayaan iyo haddii aada is aragteen dad soomaaliya iyagu dareenkoogu siduu yahay marka laga yimaado dareenka guud ee dadka maraykanka waa mahadsan tahay saray magaaladan indianapolis waxay ka mid tahay magaalooyinka sida tooska ah ay qoraxdu uga madoobaan doonto saddexda iyo lix daqiiqo marka ay tahay ayaa qorax madoobaadkaasi galabnimo ayuu dhici doonaa ku dhowaad muddo afar daqiiqa ah ayuu socon doonaa ilaa iyo saddexda iyo toban daqiiqo waxay ka mid tahay marka magaaladan magaalada dadku inta fara badan ay imaanayeen hadda hoteelada oo kale waa ay buux dhaafeen shir jaraa'id waxaa qabtay maayarka magaaladan indianapolis joy hogsed taliyaha booliska iyo sidoo kalena mas-uuliyiin kala duwan oo iyaguna dhinaca ammaanka ku shaqada leh waxayna sheegeen in boolisku ay u diyaargaroobeen dhacdadan weyn sidii ammaankeeda ay u sugi lahaayeen dadka gawaarida ku imaanaya digniino ayay siinayeen oo ah waddooyinka dhinacyaheeda inaan la istaagin had inuu gaarigaadu kaa xumaada mooyaane in ay halis tahay in waddada dhinaceeda aada istaagto meelo aan loogu talagelin waxayna sheegeen in haddii qofku wax dhibaataha ammaanka qalqal ku keenaya dareemo in ay hay-adaha ammaanka ay soo wargeliyaan soomaalidu sahraay sidaan ognahay arrimahan aada uma daneeyaan annaga dadkeena muslimiinta masaajida ayaa la galaa oo salaado ayaa la tukadaa marka qorax madoobaada uu dhaco iskuulladiio kale waa fasax maalinta isniinta ah
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cilmi waare oo ah weriye madax bannaan oo degan gobolka indiana wuxuu u warramayey zaare ciila nuur waxaan dhammaantiin ba idin leenahay meel kastoo joogtaan ramadaan mubaarak wa dacwadda cayaar ramadaan kusoo
dhawaada masuugi bishuu murugooda kumaaroba naartame yaa ramadaan diika masuugi bishuu murugooda kumaaroba naartame yaa ramadaan
sidadaasi waxaa ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doonaa may horay bishii muminiinta dunuubta kamay dhamiya ramadaan sidii may horay bishii muminiinta dunuubta kamay dhimiya ramadaan kala miira xumaanta kamaagi bishuu ka macaashim yaa ramadaan